bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu jimco wanaagsan rabadaanulkariim kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkeenna ugu doorka roon madaxweynaha dalka ahna taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku ammaanay ciidamada maamulka puntland siday isaga difaaceen argixisada al-shabaab waxa uuna sheegay inay garab taagan yihiin ciidamada maamulka puntland wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka warbixiyey kormeer uu xalay ku kala bixiyey qaybaha ka mid ah saldhigyada gobolkan banaadir madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhagax dhigay garoon ku meel gaar ah oo ay yeelanayaan degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose maamulka galmudug ayaa sheegay in rajo laga qabo in la dhammeeyo colaadda iyo weliba dhibaatada soo laalaabatay ee u dhexaysa dadka xoolodhaqatada ee ka soo kala jeeda maamulada galmudug iyo weliba puntland shan qof ayaa ku dhimatay toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen gooba raashin loogu qaybinaya dadka dayarta ee ku dhaqan magaalada baydhabo kadib israsaaseyn dhex martay ciidamo ka wada tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya hay-adda bisha caasa ayaa boqolaalo qoys oo danyara afur ugu samaysay magaalada muqdisho akhbaaraadka caalamkana dhegaystayaal waxaa ka mid ah xisbiga muxaafidka ee ra-iisul wasaaraha ayaa lumiyey aqlabiyadda uu ku lahaa baarlamanka dalka ingiriiska
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu doorka roonaa haatanna warkii oo fidsan maanta waa maalimo jimcaha taariikhdana ay ku beegan tahay sagaalka bisha lixaad sannada labada kun iyo toban iyo toddobada madaxweynaha dalka ahna taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku ammaanay ciidamada maamulka puntland sida ay isaga difaaceen argixisada al-shabaab waxa uuna sheegay in ay garab taagan yihiin ciidanka maamulka puntland sida warbixinta warkan uu inoogu hayo waryaheena cabduqaadir cali axmed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si kulul uga hadlay weerarkii bahalnimada ahaa ee kooxda argagixisada ee al-shabaab ay kusoo qaadeen xarunta ciidamada daraawiishta puntland ay ku leeyihiin af urur ee ka tirsan degmada galgala ee gobolka bari madaxweynaha isagoo tacsiye u diraya qoysaska iyo guud ahaan qaranka ay ka baxeen shacab mujaahidiintii ku geeriyooda weerarka argagixisada ah ayuu sheegay inay yihiin shuhadaa dhiigooda u horay difaaca dalka dadka iyo diintaba waxaan aad uga tiiraysanahay geerida ku timid shacabkeenna iyo ciidankeena geesiyaasha ah ee ku baxay weerarkii tuulada af urur ee degmada galgala waxay u dagaalameen si geesinimo leh si ay u difaacaan dalkooda iyo dadkooda iyagoo u cibaadaysanaya bisha barakeysan ee ramadaan weerarkan wuxuu caddeen u yahay khatarta ay leeyihiin kooxaha cadowga ku ah cadowga ah ee aan la dagaalamayna kuwaasoo doonaya in ay mar walba dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed ee nabadda jecel waxaana xooggeena isugu geyn doonaa sidii loo ciribtiri lahaa kooxaha argixisada ee al-shabaab sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa yidhi waxaan ballan qaadaynaa in al-shabaab aan looga hari doonin falkaani foosha xun waxaana haatan haraadigooda ku daba jira ciidamada daraawiisha puntland waxaana ku faraxsanahay in ciidamada puntland ay soo afjari doonaan falalka burcadnimada ah ee ay kooxaha caddaystay in maalin walba ku layso dadka soomaaliyeed ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo teleefoonka kula hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdulaahi cali gaas ayaa sheegay in dowladda federaalka ay taageero dhinac walba ay la garab taagan tahay puntland cabdiqaadir cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho
mahadsanid in badan cabdiqaadir cali axmed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhagax dhigay garoon ku meel gaar ah oo yeelanayso degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose iminka stuudiya waxaa igula sugan wariyaheena maxamed cumar jubba maxamed waxaad faahfaahin naga siisaa garoonkaasi ee maanta uu madaxa uu dhagax dhigay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa mahadsan tahay madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay qeyb ka yihiin gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim najax iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo salaadiin iyo safiirka masar u fadhiya soomaaliya iyo diblomaasiyiin iyo ganacsataba waxa ay gaareen magaala xeebeedka baraawe halka oo caasimadu ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya een ujeedka socdaalka madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta la socota ayaa ahayd sidii loo dhagax dhigi lahaa garoon kumeel gaara oo yeelanayso magaalada xeebeedka baraawe maadaama caasimada magaalada ay tahay een gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa ay dhagax dhigeen garoonka iyagoo iyadoo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliyana uu sheegay in garoonkan muhiim uu u yahay magaalada xeebeedka baraawe si maamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya uu ugu soo guuro magaala xeebeedkana loo baahan yahay in magaalada baraawe ay hesho degkad iyo garoon si een maamulka uu usoo gaari karo waqti kastaba een magaala xeebeedka baraawe sidoo kale een mada- gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo hadlayna waxa uu u mahadceliyey maamulka degmada baraawe iyo ciidamada ammaanka oo door muuqda ka qaatay een sidii loo xa- sugi lahaa amniga magaalada baraawe iyadoo ay xusid mudan tahay in magaalada baraawe ay kamid tahay een magaalooyinka ee gobolka shabeellaha hoose ama guud ahaanba koonfur galbeed soomaaliya ee amniga uu ka jiro een sidoo kale een mas-uuliyiinta waxaa qayb ka ah ganacsato indheendheen ku sameynaysay een goobaha maalgashiga lagu sameyn karo ee magaalada baraawe een wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha waxaa xaflad een soo dhaweyna loogu sameeyey xarunta madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta haween halkaa kusoo dhaweeyeen een waxayna codsadeen reer baraawe in een la- la kordhiyo waxqabadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee ku aadan ee magaalada baraawe madaxweynaha iyo wafdigu hogaaminayana waxa ay ballan qaadeen in maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu usoo guuri doono dhowaan magaalada baraawe oo caasimada rasmi oo iyadoo maamulka koonfur galbeed soomaaliya iminka uu ku shaqeeyo si ku meel gaara magaalada baydhabo een madaxweynaha sidoo kale wuxuu ballan qaaday in dhowaan la hirgelin doono dekeda een, baraawe oo ay la furi doono qorshaha lagu dhisayo dekedan ay wadaan garoonka imika la dhisayana oo dhagax dhigeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoosena iminka uu yahay mid ku meel gaar ah oo si loo helo diyaaradaha meel ay kusoo degi karaan garoonka weyn ee magaaladana dib loo dhisi doono
aad buu u mahadsan yahay waryaheena maxamed cumar jubba ayuu ahaa wasiirka amniga ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyey kormeer uu xalay ku kala bixiyey qeybaha kamida aliyeri saldhigyada ku yaala gobolkan banaadir sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena mukhtaar cabdulaahi timacde wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya mudane maxamed abuukar islow ducaale ayaa xalay kormeer kula baxay qaar ka tirsan saldhigyada gobolka banaadir isagoo u kuurgelayay shaqada ciidamada amniga sida ay u socoto xilliga habeenkii ah waxauna wasiirku ka hadlay qorshaha aruurinta hubka sharci darrada ah maxamed abuukar islow ducaale wasiirka amniga qaranka ayaa waxaa ka mid ahaa saldhigyada uu kormeerka ku sameeyey xalay saqdii dhexe saldhigyada kaaraan waa beri shibis iyo saldhigga xamar jajab waxaana sida shaqadu u socoto iyo baahida jirta dhanka agabka dhismooyinka saldhigyada ka xog wadhaystay taliyaasha saldhigyada oo kormeerka ku tegay wasiirka ayaa markii uu soo idlaaday socdaalkiisa kormeerka kadib ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed waxauna ugu horreyn ka tacsiideeyey falkii argagixisada ahaa ee ka dhacay deegaanka afur ee puntland qayb wuxuu ku yahay si xukuumadda xasan cali kheyre ee ballanqaatay brime ministerka in isla xisaabtan uu qayb ka yahay iyo inaanan annaga jeefanin ee ciidanka ay soo jeedaan in dhici doon horaan u ballanqaadnay haddamaahna waa markii ugu horeysay marar badanaa ku tagnay goobo ka mid ah magaalada daafadeed ama ex control ama siinka dheer marar badanaa ku tagna waana wadi doonaa waxaan rabnaa inaan la qaybsanno ciidanka soo jeeditaanka iyo waxay ku afuraan wax ku suxuuran inaan ka qayb qaadan intaasi kadib wasiirku waxa uu ka warbixiyey kormeerka uu saldhigyada xamar uu kula baxay qaarkood waxa uuna baaq u diray dhallinyarada al-shabaab ay marin habaabiyeen ee qayb wuxuu ka yahay si xukuumadda xasan cali kheyre ee ballanqaatay brime ministerka in isla xisaabtan uu qayb ka yahay iyo inaanan annaga jeefanin ee ciidanka ay soo jeedaan in dhici doon horaan u ballanqaadnay haddamaahna waa markii ugu horeysay marar badanaa ku tagnay goobo ka mid ah magaalada daafadeed ama ex control ama siinka dheer marar badanaa ku tagna waana wadi doonaa waxaan rabnaa inaan la qaybsanno ciidanka soo jeeditaanka iyo waxay ku afuraan wax ku suxuuran inaan ka qayb qaadan ugu dambeyn wasiirka amniga qaranka dowladda soomaaliya mudane maxamed abuukar islow ducaale ayaa ka hadlay qorshaha wabka dhigista ee ka socota magaalada muqdisho iyo siday u hirgashay
ee qayb wuxuu ku yahay si xukuumadda xasan cali kheyre ee ballanqaatay brime ministerka in isla xisaabtan uu qayb ka yahay iyo inaanan annaga jeefanin ee ciidanka ay soo jeedaan in dhici doon horaan u ballanqaadnay haddamaahna waa markii ugu horeysay marar badanaa ku tagnay goobo ka mid ah magaalada daafadeed ama x control ama siinka dheer marar badanaa ku tagna waana wadi doonaa waxaan rabnaa inaan la qaybsano ciidanka soo jiiritaanka iyo waxay ku afuraan wax ku suxuuran inaan ka qayb qaadano
wasiirka amniga qaranka ayaa ku guulaystay sugidda amniga caasimadda oo laga dareemayo nabad ayna ku sooman yihiin bulshada ku dhaqan caasimadda soonkaana dhanka amniga uu kaga duwan yahay ramadaankii hore mukhtaar cabdulaahi timacadde warbaahinta qaranka muqdisho mahadsanid mukhtaar timacade maamulka galmudug ayaa sheegay in rajo laga qabo in la dhammeeyo colaadaha iyo dhibaatada soo laalaabtay ee u dhexeeya dadka xoolodhaqatada ee ka soo kala jeeda maamulada galmudug iyo puntland sida warkanu magaalada gaalkacyo inooga soo diray waryaheena cabdirasaaq maxamed axmed iyadoo ay socdaan dadaallo la doonaya in lagu soo afjaro colaadaha iyo dhibaatooyinka ka jira qaybo ka mida gobolka mudug ee u dhexeeya dad xoolodhaqata oo ka soo kala jeeda maamulada galmudug iyo puntland ayaa maamulka galmudug waxa uu sheegay in rajo fiican laga qabo in lagu guulaysto dhammaynta dhibaatooyinka colaadeed ee weli ka taagan dhulka miyiga wasiirka wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka dowlad goboleedka soomaaliyad ee galmudug maxamuud aadan cismaan masagawa oo waraysi gaara maanta siiyey warbaahinta qaranka ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiya halka ay marayaan dadaalada ka maamulahaan ay ugu jiraan howlaha dib heshiisiinta bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobollada dhexe ee dalka iyo rajada ay ka qabaan in lagu guulaysto xaluhelidda caqabadaha mar kasta soo celceliya colaadaha iyo dagaalada ka dhaca deegaana ka tirsan gobolka mudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweyne axmed cali geelaxaaf tan iyo cali masaarkiisii oo ahaa sagaal iyo labaatankii bishii hore wixii ka dambeeyey waxaa u qorshaysnaa kormeero dhowra inuu sameeyo oo uu ku marayo deegaanada galmudug taasoo qayb ka ah ujeedadeeda ugu weynna ay tahay nabadeynta deegaanada galmudug dhexdeeda iyo deegaanada kale ee ku heranay sida dowlad goboleedka puntland oo iyaduna mushkilada ay kasoo jireen in badan wuxuu safarkiisii ugu horreeyey ku tegay sidaad og tahay degmada cabudwaq oo uu kula soo kulmay dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo lagala hadlayo qaabka nabadeynta iyo nabaddu siday qiimo weyn ugu fadhido horumarinta deegaanada iyo dalka marka safarkanna wuxuu qayb ka yahay safarkii noocaas ahaa wuxuuna u socdaa nabadeynta deegaanadan gaalkacyo iyo deegaanada kaleetooda ku dhadhoway dhinaca puntland ah ee safarkiisa qorshihiisa uu ka mid yahay waxaana rajeynaynaa in guulo laga gaaro waa xilli bilow ah laakiin iyadoo la xiganayo booqashadii madaxweyne cabdiweli gaas uu ku tegay cadaado xilligai calamasaarka warkii ka soo baxay labada madaxweyne oo goobjoogka ah madaxweynaha jubbaland axmed madoobe waxay ahayd in nabadda tallaab weyn loo qaado madaxweyne xaafna way ka go-antao kabuhu u gashtay inuu nabadda albaabkii gashaba ugu garaaco dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka galmudug maxamuud aadan cismaan basagawa ayaa maruu ka jawaabaya su-aal ku saabsaneed halka ay ku dambeeyeen wadahadaladii u dhexeeyey maamulka ahlu sunna iyo dowlad goboleedka soomaalida ee galmudug waxa uu sheegay inay jiraan wada hadallo hoose oo u socda iyaga iyo ahlu sunna islamarkaana ay rajo fiican ka qabaan in lagu guulaysto soo afjaridda kala aragti duwanaanta u dhexaysa ahlu sunna iyo galmudug cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliyeed gaalkacyo shan qof ayaa ku geeriyootay toddoba kalena dhaawac ayaa kasoo gaaray goob raashin loogu qaybinaya dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada baydhabo kadib israsaaseyna ku dhex martay halkaasi ciidamo ka wada tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya wariyaheena cabdirasaaq shekeeye ayaa wuxuu qadka taleefonka arrimahaasi kaga wareystay waryaheena siraaj sheekh isaaq oo kusugan magaalada baydhabo aada umahadsan tahay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan goob maanta dad masaakiina raashin looga qiibanayay ayaa waxaa isu rasaaseeyey ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee dhexdiisa israsaaseynta ayaa ka dambeysay kadib markii mid ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu amar ku bixiyey in raashinkan aan la qiibin karin isagoo aan la ogeyn sababta dhabta ka dambeysay oo amarkaasi u bixinayay kadibna waxaa amarkiisa ka dhigay adeegay oo diiday ciidankii ilaalinayay goobta raashinka lagu qiibinayay waxaa dhacday kadib israsaaseen oo muddo ilaa iyo afartan daqiiqo ku dhow socotay israsaaseentaasi waxaa ku dhintay in ka badan shan qofood oo aniga laftirka indhahayga ku arkay oo u badnaa dadkii masaakiinta ahaa ee kaararkooda wata islamarkaasina doonaya inay ka faa'iidaystaan raashinka la qiibinayay iyo sidoo kale n labada dhinac oo oo n min hal askari oo ka tirsanaa ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay ka dhinteen marka isla durba isla saaseyntaasi iyadoo socota ayaa waxaa goobta soo gaarayay taliyaha qiidka booliska gobolka baay ee mahad cabdiraxmaan aadan iyo taliyaha saldhigga booliska go- gobolka baay ee dugudow marka isla habadii ayaa la joojiyey ciidankii ishor fadhiyeyna waa la kala qaaday raashinkiina runtii dadkii masaakiinta ahaa oo laga soo xulay kaamamka kala duwan ee ku yaala magaalada baydhabo ee isugu jiray curyaamiin iyo dad aragga naafada ka iyo dad runtii laga soo xulay kaamamka kala duwan ee magaalada baydhabo oo ah dadka ugu liita magaalada baydhabo ayaa dhibaatooyin fara badan ka soo gaartay waxyaabaha sidoo kale indhahayga ay qabanayeen waxaa ka mid ah bajaaj gaadiidka yareer bajaajka loo yaqaano oo isagana halkaasi soo buux dhaafiyey oo doonayay markii raashinka la qaato in dadkan ay guryahooda u geeyaan doonayay oo qaarkood si xun xabad loola dhacay qaarna wayba gubteen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo han- burbur hantiyadeed ayaa la odhan karaa ayaa ka soo gaaray ama sababay isasaaseyntaasi oo muddo afartan daqiiqo ku dhow ka socotay duleedka waqooyi ee magaalada baydhabo goob raashinka lagu qiiminayay marka xilligan hadda aan kula hadlayo goobtaasi waxaa ku sugan ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed raashinkii si nabad ah ayaa loo qiibiyey waxaana ma jiraan dhibaatooyin had yar socda mise qabanqaabo dagaal iyo waxyaabo lamid ah ciidankana waa la kala qaaday goobtana saraakiisha ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ku sugan waxaana sidoo kale soo gaaray gudkabaay mudane cali wardhere cabdiraxmaan duqa degmada baydhabo cabdullaahi cali watiin iyo wasiirka amniga koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed eelay marka jowga hadda waa degan yahay laakiin bulshada magaalada baydhabo ayaa maanta waxaa si aad ay u hadal hayaan mise labadii qof oo iska hortimaadaba iska waraysanayaan isfaasaaseyntii maanta ka dhacday magaalada baydhabo dadka dhaawacaha dhaawacooda siduu yahay ma liitaa mise waa dhaawac xoogaa yararoon
aad u mahadsan tahay aniga had yeertan waqti labaatan daqiiqa ka hor waxaan booqday isbitaalka gobolka baay waxaan kusoo arkay ilaa iyo toddoba qofood oo isugu jira haween iyo rag oo ku jira halkaasi oo qaarkood dhaawacyadooda ay aada u culus yihiin laakiin daktarka cisbitaalka waxa uu ii sheegay in dhammaantoodii halkan wax looga qaban karo ayna had yeertan gacanta ay kula jiraan waxaana uu sheegay in qaarkood dhaawacyadooda ay halis yihiin laakiin dhammaantoodii aana jirin waxa referal loo samaynaya mise magaalada muqdisho mise meelo kale loo qaadayo dhammaantoodina halkan operationka looga samayn doono xilligaasi cisbitaalka aad ayuu u mashquulsanaa waxaa sidoo kale lasoo gaarsiinayay dadyow kale oo xaafadaha ay uga tagtay xaafadahooda oo runtii iyaguna lasoo qaadayay oo cisbitaalka la keenayay waktigaasi waxaa sidoo kale cisbitaalka soo buux dhaafiyey dad ahiladooda waxyaabo fara badan ama dhibaatooyin ay kasoo gaartay dagaalka oo iyaguna si aada usoo buux dhaafinayay cisbitaalka marka shaqaaqadan oo kale ama israsaasenta noocan oo kalea magaalada baydhabo runtii dhowr iyo laba dhowrkii sano ee lasoo dhaafay israsaaseen noocaana kama dhicin oo ciidanka dhexdiisa ma marka arrintaana lama ogaa sababta dhabtaa ka dambaysay keliya dadku waxay ku sheegayaan in sarkaalkaasi uu ku hanjabay ama uu sheegay inaysan halkan raashin lagu qiibanaynin kadibna ciidanka saasay isku maandhaafeen kadibna rasaska saasay ku bilaabatay laakiinse waxyaabaha la yaab kale ayaa waxay tahay goobta israsaaseenta ama qofka noocyadiisa kala duwan laisugu adeegsanayay oo ay ku sugnaayeen ilaa iyo kun iyo shan boqol oo shacab ah oo runtii isugu jiray curyaamiin iyo dad aragga naafada naafaka iyo sidoo kale dad aad u liita oo laga soo xulay kaaminka kala duwan ee ku yaalla magaalada baydhabo xilli ramadaana sababta dabta ka dambaysay in halkaasi israsaaseen ay ku dhex marto ciidanka booliska waxyaabaha laga yaabin yahay oo dadkana ay la fajaceen ayaa ka mid ah waxaas
hay-adda bisha cas ayaa boqolaal qoys oo danyar ah afur ugu samaysay magaalada muqdisho sida warkaanu ku faahfaahinayo waryaheena cali cabdiraxmaan cali biike tan iyo markii ay balatay bisha barakaysan ramadaan ayaa hay-adda bisha cas ee waddanka isu taga imaaraadka carabta waxa ay magaalada tan muqdisho ka hirgelisay howl samafal oo lagu afurinayo dadka soomaaliyeed ee tabaalaysan bisha cas ee imaaraadka ayaa ilaa afar goobood oo raashinka lagu kariyo ka furtay gobolka banaadir waxaana maalin kasta ay raashin bisil u qeybiyaan ilaa afar boqol oo qoys oo danyar ah kuwaas oo ku kala nool degmooyinka gobolka banaadir degmada shangaani waxaay ka mid tahay degmooyinka hawsha samafalka ee bisha cas imaaraadka ka socoto waxaa halkaasi kula kulmay qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqda ka timid dowladda imaaraadka carabta magacii waa aaweli mardaadi oo deggan xaafadda degmada shingaani aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sida oo maarkin oo sanad walba oo noogu farxinayaan hilaal axmar imaaraati dadka soo dhiibay waxaan u rajeeyeynaa oo ilaahay ugu baryeynaa ilaahay intaan int ka badan ilaal siiyo dadkii xaafadda aad iyo aaday maqsuud- ma- maqsuud ugu yihiin afursomaalkan aad iyo aad baan igu mahadnaqaynaa
caawo maxamed cali afuraa la siiyey alxamdu alshukur dadka barakacyaasha ma ku jirtaa mise magaalada dadka maya aniga barakacal mihi magaalada waa jooga laakiin qof iska danyaraa
ma- ma- awal hore ka- afurkan ma maalin kasta laidin siiyaaba ma ma- maanta waa afurkan intuu hadda socdo waa helna alxamdulilah magacayga waxaa la xasan cumar maxamuud oo ku nool degmada shingaani Ee, afurkan oo ay walaalahayna oo imaaraadkana seen aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay ilaahay ajir ha ka siiyo Waa- waa aad iyo aad ay u mahadsan yihiin gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada shangaane maryan bedel xasan ayaa u mahad celisay hay-adda bisha cas ee imaaraadka carabta
waxaan u mahad celinayaa amaaraadka hay-adda amaaraadka ee noo keentay deeqda afurka ah ee oo bisil dadka tabaalaysanee reer shangaani oo u baahan wax soo garab istaaga oo ilaahay waafajiyey isaga iyagu inay bisha rabadaanka ka qayb qaataan afurintooda waxaan leeyahaa hay-adda amaaraadka waa mahadsan- waa mahadsan tahay hay-adaha kale oo islaamkana waxaan leeyahaa ku daydeeno dowladda istaag imaaraadka carabta ayaa waxay ka mid tahay dalalka u soo gurmaday dadka soomaaliyeed ee dhibaatooyinka colaadaha iyo abaaraha ay u kulmeen cali cabdiraxmaan aadan s n t v muqdisho halka warkaas idinkaga imaanayana dhegeystayaal waa reediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya xisbiga muxaafidka ee ra-iisul wasaaraha ayaa lumiyey aqlabiyadda uu ku lahaa baarlamanka dalka ingiriiska ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska ayaa ku guuldareysatay inay xoojiso aqlabiyadda uu xisbigeeda ku lahaa baarlamanka iyadoo lagu wado inuu dhowaan furmo wadaxaajood uu dalkaasu kaga baxayo midooda yurub inkastoo xisbiga muxaafidka lumiyey kuraasta uu ku lahaa baarlamanka ayaa haddana weli waxa uu yahay kan ugu weyn u k hogaamiyeyaasha xisbiga m- mucaaradka ayaa ugu baaqay in ay balse waxay sheegtay in dalka uu u baahan yahay xasilooni taasi oo xisbigeedu keeni kara doorashadan oo ah mid waqtigeeda laga soo hormariyay ayaa ugu baaqay in ay waxaana codadka ay dhiibatay dhowaan u gaarayay afartan iyo lix dhibic sagaal milyan oo qof doorashada guud ee dalkaasi ka dhacday labada kun shan iyo tobanka ayaa waxaa isdiiwaan geliyey inay codeeyaan afartan iyo lix dhibic afar milyan oo qof warkii oo aad ka dhagaysanayseen rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligana waa nagaynta warka duhurnimona waxaa idiin soo saaray cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye anoo qadiijo xasan cabdiqaalina waa idinla socodsiinayay intaynu warkeena kan xiga ku kulmi doono haddii allaha wooda laga helo dhegaystayaal waxaaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo rabadaanul kariim